gudoomiyaha degmada hobyo ismaan axmed cabdulle iyo qaar ka mid a shaqaalaha dowlada hoose ayaa ka qayb ololo nadaafadeed oo laga sameeyey xeebta magaalada hobyo taasoo lagu soo celinaya bilicda xeebta iyo sidoo kale saameyn ka dhanaatay doon ku halowday marsada magaalada hobyo oo uga taagtay bacaad u tiro badan gudoomiyaha degmada ayaa mar kale ku celiyey in gebi ahaanba la mamnuucay bacda in laga soo dejiyo dekada magaalada hobyo isagoo ugu baaqay ganacsatada iyo shacabka soomaaliya joojiyaan bacda ay usoo dhoofinayaan gudaha dalka soomaaliya gudoomiyaha ayaa sheegay in la qaato amarka wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada taasoo joojisan bacda laga soo dejiyo dekadaha soomaaliya haddaba waa kan gudoomiyaha degmada hobyo ismaan axmed cabdulle oo ka hadlayay ololaha nadaafadda ay ka sameeyeen marsada magaalada hobyo ee gobolka mudug
doontii ku halowday marsada hobyo oo runtii dee bac badan ay saarneyd bacdii ay saarneedna ay qoyday kadibna ay badda macnaha ay u soo baxday dhibaato badan baa runtii kaga dhacda deegaankii dhan baa hallaabay ilaa iyo shan kilomitir oo xeebta ah ayaa waxaa ku dhacay bacdi inay dhibaatadaas ay gaarsiisay runtii de ganacsatadii hore ay doontu oga hallowday oo maal badan oga baaba'ay bay ka mid ahayd bacdu dhibaato badan bay nagu haysaa ka degma ahaan iyo soomaaliyaba joojintii bacda la joojiyeyna waxay ahayd guul weyn oo waddanka u timid bay ahayd waxa weye annagoo ka faa'idaysanayna fursaddaas ayaa waxaan u sheegaynaa ganacsatada ku soo rara bacaha dalka soomaaliya ee keena ee doomaha ku soo rara waxaan ka codsanaynaa inay joojiyaan annagoo ka tixraacayna qaadanaynana amarkii wasaaradda deegaanka ee ka soo baxay sebtembar xafiiskeeda oo lagu sheegay laguna hakiyey gebi ahaanna bac laga soo dejin karin xeebaha galmudug ayadoo la tix raacayay midii federaalka oo laga joojiyey in ayadana aysan soo degin bac waxaan leenahay deegaankeenni baa sidan u hallaabay cid nagala qayb qaadanaysa maanta shan kilomitir oo runtii dee deegaankeenii oo saa u baaba'ayna ma jirto waxaan leenahay xeebteenna wax dambeete oo degadeenna laga soo dejin karo oo baca ma jirto waxaan leenahay ganacsatada hadda ay u raran tahayna ganacsatada hadda ay bacda u raran tahayna waxaan leenahay naga joojiyaan leenahay hanoo keeninina bac waxa weeye middan hadda dhibaatada nagu haysa oo maanta dhibka nagu haysa oo xeebteennii quruxda badneed oo juhdiga badan aan gelinnay inaan nadiifinno ayay maantay haddana waa ujeedee waxaa weeye waxay u ekaatay labadegaan u ekaatay oo birrigii oo isku bannaan oo runtii dhul aad u ballaarana ayay dee xeebtii ay ku ballaaratay waa u mahad celinaya agaasimaha iyo taliyaasha iyo xogayaha iyo dhallinyarada magaalada oo runtii dee nagala qayb qaatay hawshaan way ballaaran tahay maalmahaanna waa sii wadi doonnaa insha allah waxaan leenahay dee cid walboo deegaanka taageerta inay nagala qayb qaataan ayadana waan soo dhoweynaynaa waxa weeye waxa meeshaan ku baaba'ay oo bacda ay xeebteenna ay soo caarisana waxa weeye waa bac aad iyo aad u fara badan weeye wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo tan dowlad goboleeda ayaa si tumida u joojiyay bacda in laga soo dejiyo garoomada iyo sidoo kale dekedaha magaalooyinka dalka soomaaliya kuwaasoo soo dhoofiyaan ganacsatada usoo ibgeeya soomaaliya bacda noocyada kala gedisan